xagaaga khiyaarta hawada naga dhegeysanaysaay halkaad naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka ceegaag dot com maanta ayuun bay ahayd markii madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu xilka u magacaabay ama ku dhawaaqayba xubnihii golaha wasiirada ka mid noqon doona xukuumadaasi axmed siilaanyo shanta sane ee soo socda haddaba waxaa shabakada wararka ceegaag dot com u suurta gashay inaad teleefonka caawa magaalada hargeysa kula xiriirto wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo boostada doctor cabdirasaaq maxamed ibrahim oo loo yaqaano atash oo haatan ku sugan isagu magaalada hargeysa oo ka mid ahaa xubnaha golaha wasiirada kasoo jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn oo maanta lagu maga loo magacaabay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta wasiir ugu horeyn kusoo dhawow ceega dot com
waad mahadsan tahay cali waa ku dhawahay wasiir ugu horeyn waa sidee dareenkaaga maanta waxaa lagu magacaabay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo boostada runtiina waxaad ka mid noqotay xubnaha golaha wasiirada cusub ee uu ku dhawaaqay madaxweyne axmed siilaanyo ugu horeyn waa sidee dareenkaaga guud wasiir
mahadsanid cali kolley marka hore runtii waxaan odhan karayaa dareenkaygu wuu fiican yahay waayo waxa weyaan halkan iyo jagadan wasiirnimada maaha keligeeda waa un nooc shaqo ah oo aan aan ay ahayd leyinka shaqooyinka aan aan qaban lahayn dadka iyo ummadaan islahayn waxaad ugu samaysa insha allah hadii lahaydna waana ku faraxsanahay shukran wasiir su-aasha labaad ee ceeg dadkama kuweydiinaysaa waxay tahay xukuumadan oo aad kamid ka mid tahay golaha wasiiradu waxay kusoo beegantay xilli ay xaalada xaasxaasi ka taagan yihiin gobolada aad kasoo jeeda adigu oo runaantii wasiir aad og tahay in dega gobolka sool iyo qaybo kamida buuhoodle ay ka taagan yihiin dhinaca carqiladooyin madaxweynuhuna runtii ka hadlay uu yihi waxaan ugu baaqanaa nabad idinka maxaa idin qorshaysan haddii aad nooga sii hor dhacdo wasiir
runtii waa run deegaankaasi carqalad baa ka jirta ma aha wax runtii la dafari karo carqaladaha ka jiraana waa kuwa keenay aniga iyo ragga kale ee saaxiibada ee aan ku biirnay golahaba inaanu ugu biirno sababtaa darteed si wax looga qabto danaha baahsan ee dadka iyo deegaanka marka runtiina waxaanu ilaahay ka baryanaa in sida wanaagsan ee aanu rabno annaga iyo xukuumadba innu inay noogu dhacdo ayna kusoo afjaranto nabad iyo iyo wanaag dhulkaa kaas lahaa wasiir maanta wuxuu sheegay madaxweyne axmed siilaayo markuu ka hadlayay khudbadii magacaabista golaha wasiirada inuu ugu baaqayo nabad isimada salaadiinta iyo cuqaash kasoo jeeda gobolada sool sanaagiyo cayn guud ahaantiiba dagaal aan loo baahanayn fikirkaa idinku sidee u aragtaan wasiir ahaana madaxweynaha arrintaa ma horead ugula saasheen mase isagaba maanta sirisma ugu dhawaaqay
arrintaasi waa mabda dawladda uu hogaaminayo madaxweynuhu ee iminka talada la wareegtay waana midda keliya ee ummaddu xaggan iyo xaggaasba danta ugu jirto mas-uuliyaddaasina waa midda keeni karaysa in dadku ay cid waliba ku noolaato nabad iyo iyo barwaaqo oo isla dhib u tahay wadahadal rasmiya iyo sida madaxweynuhu sheegay in dadku ay ay qabsadaan danahooda waxbarasho ganacsi caafimaad ee muddada dheer dayacmayey taasna runtii waxay ahayd waa mabda aanu madaxweynuhuna uu saldhig u ah siyaasadiisa annaguna aanu aanu aaminsannahay waana lagama maarmaan cabdirisaaqow golahan cusub ee xukuumadda ee maanta u dhisay madaxweyne axmed siilaanyo ku dhawaaqay indhahan indho badanoo cusub ayaa kasoo jeeda ama aan idhahdee waa rag dhalinyaro u badan oo qurbajoog ama ganacsata ahaateen adiguna waxaad kamid tahay qurbajoogta kasoo jeeda gobolada sool sanaagiyo cayn arrintana xaaladana sool sanaagiyo caynna in badan baad la socotay maxaad fariin oo diraysaa dad badan baa caawa kaa dhegeysanaya ceeg dot com gudaha iyo dibadda way joogaan maxaa diraysaa oo fariina
waad mahadsan tahay fariintaan diraya waxa weeyaan waa hal mid laba ma aha fariintaasina waxa weeyaan dhibaatada ka taagan dhulka iyo deegaankaas waxaa lagu lagu xallin karaa keliya wadahadal iyo nabadgelyo anigu runtii waxaan kamid ahay dadka fahmay oo daraaseeyey mushkulada meesha taalla kuna qanacsan in wax ka dhow wadahadal aan aan xal lagu gaadhayn oo aan xabad iyo iyo iminka dagaal iyo dhiig hoobta aanay ahayn danta ummadeena jilicsan u baahan in loo sameeyo dhakhaatiir iyo iyo wadooyin iyo iskuullo runtii taas weeyaan fariinta aan farayaa aan jeedin karayaa iminka tan wasiiradana waa run dad fara badan oo dee inkastoo xukuumaddu badnayn oo kooban tahay haddana waxay u badan tahay dad wejiyo cusuba ama siyaasadda ka cusub oo aan horey inta badan xilal uga soo qaban dalka gudihiisa saas wey iyaduna cabdirasaaq mudane wasiir dibaddaad ka timi adigu sidan ugu maqaalo ah dad badan ba waxaa jira oo ku qurba joogta dibaddaad kaga timi waxay kusoo inta badan dhaqaalaha ku bixiyaan dagaal in laga dagaalamo xoreyn la galo kuwa iyaga maxaad ujeedinaysaa ama siyaasiyiinta kaleba ahaatee iyana arrimahan ku mashquulsanba
wallahi waxaan isleeyahay cali adeer arrintu mushkiladdu waa faham la-aan ismii dadku dadku dad mana xuma dadka kamana caqli badnin waa faham la-aan dadku ay uleeyihiin mushkiladda meesha taalla oo dadku aanay war ka haynin arrinta dhabteed jirtaa taasaa keenaysaa in dadku ay ku kadsoomaan oo waxyaabo badan ay umaleeyaan inuu xalku yahay oo ay dagaal iyo wax lamid oo kale xal keeni karto laakiin runtii mushkiladaa guud ee soomaaliya maanta ka taagan xitaa soomaaliyadaasee meel walba qarxaysa ee dhibaatadu ka taagan tahay waxa weeyaan waa un xabad iyo iyo iyo iyo nabad la-aan taas un bayna haddii lasii socdo un qeyb laga noqonaya wax kaloo la faa'iidaya ma jirto laakiin un dadku un kolley waxay u baahan yihin inay fahmaan waaqiciga dhabta ka jiro deegaanka si alla ay tahayna loo wajaho taas ayaan ka aaminsanahay runtii ismana lihi dadku qof walba information baa ka maqanay ismali anigu haatan waxaa jira dad u bareeraya inay ummadooda la jeclaadaan dhib iyo iyo dagaal mudane wasiir ugu dambeyntii su-aasha ugu dambeysay ceerdheedka makudiinasa waxay tahay waa la soconaa in xubnihii golaha wasiirada hore booskii ay baneeyeen idinkaa soo galay xidhiir intee laeg ayaa idinka dhexeeya la socan karaa isimadan uu madaxweyneha madaxweynaha cusub ee axmed siilaayo uga baaqay nabadda iyo gulihiina wasiirada cusub ee ka jooda gobolada soorasana gacayn mase samaysan wax xiriir mase idiin qorshaysan inaad xiriir la yeelataan isimada iyo cuqaasha iyo nabaddoonada ku dhaqan goboladaasi ugu dambeyntii horta adeer marka hore runtii waxna xukuumaddu waa cusub tahay iminka weyaan wuxuu waa ilaa iyo maanta shaqo iyo iyo wax la sameeyaana weli way dhiman tahay way laalan tahay laakiin siaan kuu sheegay mabda'a xukuumaddan hadda annagaan ka mid nahay ayay ayay ugu horeysaa nabadeynta iyo wadahadalka cid walba oo ummadaas taladeedu ay ay ay ay gasho taasna waa midda madaxweynuhu uu caddeeyey maanta waxayna aada iyo aada iyo aad ayna ugu gowracan tahay arrintu in la fahmo oo hoosta laga xariiqo in waxa maanta keliya ay dadkaasi ay ay iibin karaan ay tahay ay ay fahmi karaan nabad meel kastoo loo maro in la helo si mar uun deg loogu soo celiyo noloshii iyo dadka deegaankii ka dayacmay iyo noloshoodii marka taas waa waa saldhigga siyaasadda xukuumadda fulinteedii iyo wixii la samayn lahaana way waxay noqon doontaa shaqooyinka ugu horeeya ee kole la qaban doono insha allah siduu sheegay madaxweynuhu wasiirka wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta ee somalilan ayuu ahaa cabdirasaaq ibraahim oo loo yaqaano waa taash oo u warramayay shabakada wararka ciig dadka masagoo ku sugan magaalada hargeysa